asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan waa radio andalus meel kastoo joogtaan iyo si weliba oo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo waxaanu idin leenahay duhur wanaagsan saacadda stuudiga markan waxay tilmaamaysaa hadihii aanu idiin soo gudbin jirnay warkii duhurnimo waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaal khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka caddo kibir ee wilaayada galgaduud waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada kuwaas oo lagu laayay saraakiil iyo askar murtadiin ah xildhibaan xasan afyare oo ka mid a xildhibaanada hogaaminaya maleeshiyaadka riddada ee dhowaan laga keenay magaalada muqdisho kuwaas oo ku sugan duleedka baxdo ayaa walaac xoogan ka muujiyey inay ka tageen diyaaradihii maraykanka ee soo galbiyey maleeshiyaadkaasi mudaaharaadyo waaweyn oo dad ay ku dhaawacmeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka maamulka ashahaadla dirarka ah ee somalilan uu ka arrimiyo kadib go-aankii ka soo baxay axsaabta mucaaradka maamulkaasi ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa howlgallo xookugal ah ka fuliyay deegaano ka tirsan daanta galbeed waxaana howlgalkaasi ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray shacabka reer filistiin maxkamadda dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa si awood sheegasho ah dhulkoodii uga xoogtay qoysas ku dhaqnaa deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ciidanka xabashida etoobiya kula sugnaa degmada xudur ee wilaayadaasi أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo afar hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa dagaalo khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka caddo kibir ee wilaayada galgaduud warbixinta warkan waxaa inoo haya xaaris cabduqaadir iyadoo qayb ka ah howlgallada lagu naafeynayo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ciidamada mujahidiinta ka howlgala wilaayada banaadir waxaay maalmihii lasoo dhaafay fulinayeen howlgallo kala duwan oo ka dhanaa maleeshiyaadkaasi kuwaasoo ka kala dhacay duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho ciidamada mujahidiintu waxa ay fuliyeen howlgal qorsheysan kaasoo ka dhacay xaafadda tabaka ee madow degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxaana howlgalkaasi lagu dilay askar ka tirsanaa murtadiinta dilka askarigan waxaa kasii horeeyey howlgallo qorsheysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxaana ka mid ahaa murtadiinta ugu dambeysay ee ku baxday gacanta mujaahidiinta murtad lagu magacaabi jiray xasan cali abikar oo ka mid ahaa horjoogayaasha abaabulay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ka socday wilaayada shabeellada dhexe dhanka kale dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka cadakibir ee wilaayada galguduud waxaa lagu dilay shan iyo toban murtadiin ah oo uu ku jiray taliyihii booliska riddada ee deegaanka godinlabe kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdikariim maxamed sidoo kale dagaalkaasi ayaa mujahidiintu waxa ay ku dhaawaceen lix askari oo ka tirsan murtadiinta sidoo kale geesyadii dagaalkaasi ayaa waxa ay halkaasi ku gubeen gaari ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada kuwaasoo lagu laayay saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta suheyb cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya cadowga hadda meelaha lagu baacsanayo oo lagu daba jooga xaggay ku yaaliin dhammaan waa bariga hiiraan waxaas marka waa khiyaaliga ay adeegsanayaan iyo brobagandada ay muxuu ahaa lagu dhuminayo dadka ee runtii aan wuxuu ahaa waraysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga landalus weliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kaas uu kaga warbixiyey dagaallo xoogan oo maalinkii shalay dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada halgan ee wilaayada hiiraan ugu horeen sheekh guuleed ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay dagaaladii shalay iyo saraakiishii murtadiinta ee cadowga kaga le'atay الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، سيدا أدو شكتي ولال إلهي باكم مهاتن سبحانه وتعالى قوشة إيو نصرق إسدبجوغه مجاهدين توسيي عدوغ إلهي إيو حبيبك اللي وحيكو كل مين دق مدى هالقندوليت كذا إلهينا عدوغي سوا جبيي وسيدا أدو شكتي سيد أيغا أو خساري بين ماشاك اللابتين مجاهدين تانا قول بي هالكود اللي جوغان waxaa ka mid ah saraakiisha meesha lagu dilay nin khaa'in ahaa macruufna ka ah deegaanka isagaa laga yaqaan ee dembiyada ilaahay ummaddiisa uu ka galayna aaday u tiro badnaayeen ee loona yaqaano cali iley oo runtii dembiyada uu galay ay isugu jiraan dil iyo dhac iyo dhibaatayn kale intuba ee wakhtiyada dhow wakhtiyo hore intuba wuxuuna ka mid ahaa mu'asisiintii murtadiinta loo yaqaana macwiisley buu ka mid ahaa dad buu dilay dad buu maalkoodii qaatay abriye ah oo aan waxba qabin dadna hadda naftoodii baa ku maqan oo si bareer ah u dilo muslimiin ah dadna maalkoodii buu qabaayoo caawa waa cayr oo mooradooda waa madowdahay ninkaa khaa'inka uu ahaa nin sargaal uu ahaa ee, waxaa ka mid ahaa nin loo yaqaan bashiir saney oo asagana saraakiisha riddada ka mid ah oo taqriiban taliyo majmuuco ah ama taliyo unug waxaa ka mid ahaa ismaaciil ilka case oo ka mid ahaa si gaar ah istaafka murtadka loo yaqaan baakay raggaasaa ka mid ahaa cadowga ilaahay subxaanahu watacaala uu muslimiinta ka qabtay degmada halgan duleedkeeda ilaa hadda cadowgu wixii gaaray waa isi soo tarayaan laakiin raggii hadda aan xusay magacyadooda oo cadowga alla ahaa ayay meesha ugu carareen tirada hadda la arkay waa intaas laakiin eh, maadaama galab ay ahayd waxaa laga yaabaa tiradu intaas in ay ka badato wuxuu sheekh guuleed abuunabhaan uu dardaaran dhaxalgal ah u jeediyey bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ee uu mas-uulka ka yahay isagoo uga digay inay ku kadsoomaan dhagaaraha cadowga wuxuuna dhanka kale baaq toobadkeen ah u diray kuwa la saftay cadowga allaah ee iibsaday diinkooda dalkooda iyo ummadooda si guud walaalow ee dadka muslimiinta iyo fariintaan u diray horta waa taqwallahi tabaaraka wa tacaala allaha aan addoomaha u nahay inaan ka baqno fi sirri walcalan si gaara walaalaha reer hiiraan waxa aan rabaa inaan u sheega waxa weeye wa khaasatan qabaa'ilada ay hadda khusayso dhacdooyinka hadda ugu dambeeyey oo ah kaalmaynta cadowga iyo ku kadsoomidda cadowgu waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u sheego ee ha ku kadsoomina cadowga ilaahay cadowgu waa jabay horayna waa u jabnaa hadduu jira waa jabi doonaa allah tabaaraka wa tacaala xaqa asaga ayaa kaalmo u ah marna lagama yaabo xaqa in laga guulaysto Een, waxa beentahoo la idiin sheegaya ma baaqi ahaanaya nabilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dad la xujaytami jireen oo la murmi jireen oo nabiga uu ku lahaa lakum diinukum waliya diini war wixiinna iyo baadilka aa wadateen dhinac la mara anna xaqi iyo diintii alle isiiyey baan haysanaya maanta taariikhda maxay qoraysaa maxaa haray waxaa haray oo yaallo xaqii nebi maxamed lala soo diray calayhi salaatu wasalaam nimankaa nebi maxamed la joogay oo la murmayay wixii ay kula murmayeenna maanta ma xusna mana sheegana beenta iyo borobagandada cadowga uu sheegaya ma jirayso waxaa haraya runta ayaa haraysa waxaan idin leeyahay dadii oo muslimiinta ah ha ku kadsoomina cadowga alle diintiinna iyo xaqiinna adinka ayaa iska leh ilaahay baad addoommo u tihiin asaga ayaa naar iyo janno samaystay waxa cadowgaa oo la kaalmeeya lagu mudanaya waxa weye adduunkana inaad ku ciqaabantid aakhirana ilaahay cadaabkiisa aa mudatid gacmaha mujaahidiintana ilaahay kugu cadaabo indhihiinnana hadda waxbaad ku aragtaan waxaan leennahay ha kadsoomina cadowga ilaahay ha u garab noqonina hadday tala idinka wareertayna soo laabta xildhibaan xasan afrax oo ka mid a xildhibaanada hogaaminaya maleeshiyaadka riddada ee dhowaan laga keenay magaalada muqdisho kuwaas oo ku sugan duleedka baxdo ayaa walaac ka muujiyey inay ka tageen diyaaradihii maraykanka ee soo galbiyey maleeshiyaadkiisa xildhibaan xasan afyare oo ka mid a xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ee hoggaanka u haya xamlada ashahadladirnimada ah ee lagu soo qaaday gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa walaac daran ka muujiyey sida ay maleeshiyaadkooda u tabardaran yihiin marka aysan haysan diyaaradaha maraykanka iyo maleeshiyaadku isagu tababartay murtadkan oo la hadlayay warbaahinta isagoo dhex taagan tiro maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayo duleedka deegaanka baxdo ee wilaayada galgaduud ayaa sheegay in aysan u dulqaadan karin in diyaaradaha ay soo galbiyaan kadibna ay ka laabtaan taas oo ay ka dhalan karto khatar ah weeraro xasmin ah oo ay kala kulmaan ciidamada mujaahidiinta waxaan rabaa inaan meeshan baaq uga diro dowladda federaalka ee soomaaliya walaalayaalow waxaana leenahay eh, maalin kasta waxaa la yidhahdaa meelaha la qabsada waa laga baxaa si gaara waxaan leenahay ciidanka eh, kumaadoosta eh, eh, danab eh, waxaa la yidhi qorshahooda waxaa waaye sida amisoonti meesha waa ina geyna waan inka laabaynaa ma ahan meeshina geeya annagaa difaacayna laakiin hore usii socda meeshii aan shala ka imaanay deegaankii la xoreeyey qorshahooda waxaa waaye markii meel la tago deegaan lix iyo toban sano cadow hayste waa ku geeyaha waa kaa soo laabanaya wax aan ka yeelayna maaha haddii diyaaraddu diyaaro gaalo ay tahay oo aan lini ogolayn inay la sii joogto adinkaa ciidanka dowladdaa nala jooga difaaca nala qota difaaca nagula jira ha u noqonina gadaal hore usii socda mudaaharaadyo waaweyn oo dad ay ku dhaawacmeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan uu ka arrimiyo kadib go-aankii ka soo baxay axsaabta mucaaradka ee maamulkaasi faysal mahad soomaali ayaa warkan inoo haya
muuqaalo lagu baahiyey mareegaha internetka iyo baraha bulshada ayaa lagu arkayey boqolaal dhallinyaro ah oo taayaro ku gubaya waddooyinka islamarkaana ku qaylinaya doorasho iyo halkudhigyo kale arrinkaas wuxuu ka dambeeyey kadib markii go'aankama dambaysa uu ka soo yeedhay hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka maamulka ashahaadala dirirka ah ee loogu yeedhay somalilan bulshaweynta somalilan iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday wakhtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa magaalooyinka burco iyo ceerigaabo iyo meelo kale ayuu isla xalay ka bilowday mudaharaadyada oo dadku ay ku diidan yihiin madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee muuse biixi islamarkaana ku taageerayay go'aanada ka soo yaray xisbiyada mucaaradka marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday inta la ogyahay saddex dhallinyaro ah iyo afar ka mid a ciidamada booliska ayaa ku dhaawacmay rabshado gacmaha la iskula tegay oo xalay ruuxay magaalada burco maleeshiyaadka ayaa isticmaalayay rasaas noolnool si ay u kala dareeriyaan dadka mudaharaadka dhigayay sidaas waxaa warbaahinta gudaha u sheegay dad goobjoogayaal ah saraakiisha booliska maamulkaasi ashaadala dirirka ah ayaa dadka ku cabsi gelinaya inay tallaabooyin ka qaadi doonaan ciddii ka qayb qaadata bannaanbaxyada oo kuwoodii ugu horreeyey xalay ka bilowday cerigaabo iyo burco oo ah meelaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha axsaabta mucaaradka waddani iyo ucid bishii agost ee lasoo dhaafay rabshado doorashadan la xidhiira oo ka dhacay magaalooyinka hargeysa cerigaabo burco iyo boorama ayaa waxaa ku dhaawacmay siddeetan iyo sagaal ruux oo isugu jiray dadkii bannaanbaxyada dhigayay iyo ciidamada booliska halka sidoo kale ay ku dhinteen ilaa saddex qof lamana garanayo halka ay ku dambayn doonto xaaladahan isdiidan ee ka dhex jira hogaamiyaasha mucaaradka iyo muuse biixi ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa howlgallo xoogkugala ka fuliyay deegaano ka tirsan daanta galbeed waxaana howlgalladaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray shacabka reer filistiin cabdulqaadir rabbaani ayaa warkan inoo haya haweenay falastiiniyad ah ayaa ku shahiiday qof kaloo la socdayna waa uu ku dhaawacmay rasaas ee ku furan ciidanka yuhuudda gaari ay la socdeen oo maraya galbeedka magaalada ramalla ee dhulka walaaleen reer filistiin wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in haweeney ka mid ah dadka walaalayan reer falastiin oo iyada oo dhaawac daran lasoo gaarsiiyey la keenay cisbitalka kadibna ay u geeriyootay xilli ay rasaas kusoo fureen ciidanka suhiyuuniyadda gaari ay wateen oo marayay magaalada baytuniya ee galbeedka magaalada ramalla waxaa sidoo kale ciidanka suhiyuuniyadda ay goobo kala duwan oo ku yaala galbeedka ramalla kasoo xirxireen habeenkii xalay ahaa ilaa iyo laba iyo toban qofood oo walaalahan reer falastiin ah sidoo kale ciidamada yuhuudda gaadiidkooda wax burburiya ayay ku dumiyeen ilaa iyo saddex guri oo ku yaala magaalada baytlaxam daanta galbeed dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ciidanka ixtilaalka yuhuudda ay go-doomiyeen saddexda dhisme oo dabaqyo dhaadheera ka koobnaa kadibna ay ku dhaqaaqeen burburin iyaga oo mar kale dib u sharciyeenaya cadowga howlgallada burburinta deegaanada dadka walaalahan reer falastiin sidoo kale ciidanka yuhuudda ee sameynaya weerarada xooggalka ah ayaa xiray albaabka ugu weyn ee laga soo galo loogana baxo magaalada qasra ee dhacda koonfur barinabolis halkaas oo cadowgu howlgallo joogto ah uu ka waday muddo bil ah khamiistii lasoo dhaafay ayaa waxaa dhacay iska hor imaadyo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidanka yuhuudda kaasoo suhiyuuniyadda ay dadka deegaanka kala kulmeen iska hor imaad lisaga caabinayay waxyeelada cadowga ugu dambeyntiina hay-adda maxaabiista falastiiniyiinta ayaa sheegtay bilowgii sanadkii hore ilaa iyo hadda in ay cadowga xireen dad tiradoodu gaarayso ilaa iyo shan kun iyo saddex boqol oo walaalahan reer falastiin ah kuwaas oo aan allah oga baryayno in uu kasoo daayo gacanta gumaystaha yuhuudda xaaqidiinta ah maxkamadda dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa si awood sheegasho ah dhulkoodii uga xoogtay qoysas ku dhaqnaa deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho warkan waxaa inoo haya khaalid xasan dhul nagu ma leh milkiyad nagu ma leh handadaaday noo geysteen dhibaatay noo geysteen waxaan u baahanaa garsoorka dalka in layga qabto xaquuqdaynuu boobow haayaa xaquuqdaynuu ku tuntow haayaa waa qoys ka mid ah qoysaska ku dhaqan magaalada muqdisho oo cabasho xoogan ka muujinayo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay boob ku hayaan dhulkooda oo ku yaala deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho qaar ka mid ah qoysaskan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u awood sheegteen xubno ka tirsan saraakiisha ka howlgala maxkamadda kooxda ridada ee ku taala magaalada muqdisho waana tan dahabo maxamed xuseen oo inooga waramaysa arrinkaas maanta waxaan isugu nimid annagoo cabasho ah een dhul aan ka gadannay oo cali maxamuud raagadaan madow dhulkaasoo ku yaallo sarkuus ekis kontarool haddii la dhaafo oo ka xigo koonfur aan ka gadannay labada kun iyo saddexdii isagoo goofa waxaana soo dacweeyey nin la yidhaaho maxamed aadan ismaan oo garsooro ka ah maxkamadda degmada boondheer waxaa dhacay maxkamaddii garsooro saaxiibyaashiisa ajoogaane waxaa dhacay in dhulkayna xaquuqdarrana lagu xakumay waxaa dhaca anoo xaamilaa in laygu xeri tegay oo dhibaato lay geestay waxaan ku iraaday dhulkayga cadaaladaan u baahanahay saalax shii ibraahim xaquuqdaynuu boobow haayaa xaquuqdaynuu ku tuntow haayaa maleeshiyaadka murtadiinta qaybahooda kala duwan ayaa bilihii lasoo dhaafay caadaystay dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah ee ku nool goobaha uu maamulo cadowga allah wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ciidanka xabashida itoobiya kula sugnaa degmada xudur ee wilaayadaasi sida warkan uu inoogu soo diray cabdiqani maxamed isxaaq maxamed cabdiyow waa askariga taa'ibka ah ee ka soo baxay maleeshiyaadka maamulka ashhadalla dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed waxaana dhowaan lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool askarigan taa'ibka ah ayaa waxa uu kasoo baxay degmada xudur oo uu dhowaan ugu biiray maleeshiyaadka ridada kadib markii uu u adkaysan waayey caqabadaha ka jira halkaasi iyo nolol xumo baahsan isagoona ugu dambeyn soo gaaray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka markii uu soo gaaray xarunta wilaayada bakool ee tiyeglow ayuu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus wuxuuna ka warbixiyey qaabka uu markii hore ugu biiray murtadiinta iyo nolosha liidata ah ee ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkaasi saaq maxamed ubdiyool aramaqaage magaalada xudur askarilimo meyeel ansaadi askari ahayd haa goormaa ku biirtay nimankaas murtadiinta ah murtadiintaas may ka biiray daraad dhow wala siyeed siyeed maalmood ah la roogi may ku raacay gurwa ku tabi markii kowaad horta meela isku shaqaysadaay lama inka fala lahaayada wahay waay lamankan isku baashalaha koyg orog aadoo leer xudur herada magaalada dhexdeeda shaqa dhubowba ku jira unag had ya meeshaas nolol xunba lagu noolyahay go-doon horta waa ku jiraan imaan malaha dee inta hadda walaalayaalka ee ku jira waxaa fariin u diraya iska soo baxa baa leeyahay meeshaas caqabadaas laga soo baxo
ugu dambeyn isxaaq ayaa baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadkii uu halkaasi kaga soo tagay isagoona sheegay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray xarunta maamulka islaamiga ah nimankaas niman walaalayaalka ee waay shalay waa israacne kulle isku niid ba ahayne waa isla galnay ana waa kasoo baxay alxamdulilah hadda waa fariin u diray iska soo bax baa leeyahay waxaas gaalimo waay laguma noolan kara iska soo bax diinta ilaahay u towbakeena baa leeyahay dalkiinba idin baahan diintiinba idin baahan dulilimo iyo gaalimo waay baa leeyahay waxaas se gacmo furan baa laigu soo dhowey wanaaga qurux badan askarigan taa'ibka ah iyo allaah fadligii waxa uu ka faa'iideystay baaqyada hoggaanka dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool oo had iyo jeer maleeshiyaadkii ku degmay hagardaamooyinka cadowga ugu baaqah inay usoo laabtaan diinkooda garabna u noqdaan mujaahidiinta mahadsanid cabdiqani warkii duhurnimona waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu